ayuub cutubka labaad haddaba waxaa kaloo jirtay maalin kale oo ay ilaah wiilashiisu u yimaadeen inay rabbiga hortiisa isi soo taagaan oo weliba shayddaanna wuu soo dhex galay si uu isna rabbiga isu soo hor taago markaasaa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi war xaggee baad ka timid oo shayddaan wuxuu rabbiga ugu jawaabay waxaan ka imid dhulkii aan maray oo aan hor iyo dibba ugu dhex socday markaasaa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi addoonkayga ayuu ma ka fikirtay maxaa yeelay isaga oo kale dhulka ma joogo waayo isagu waa nin qumman oo toosan oo ah mid ilaah ka cabsada oo sharka ka fogaada oo weliba isagu daacadnimadiisii wuu sii haystaa inkastoo aad igu dirtay si aan isaga sababla'aan ugu halligo markaasaa shayddaan wuxuu rabbiga ugu jawaabay haragba harag baa loo baxshaa oo nin wuxuu haysto oo dhan ayuu naftiisa u baxshaa laakiinse bal haatan gacantaada soofidi oo lafihiisa iyo jidhkiisa taabo oo isna markaasuu hortaada waxun kaaga sheegi doonaa markaasaa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi bal eeg gacantaaduu ku jiraa waxaadse u daysaa naftiisa markaasaa shayddaan rabbiga hortiisii ka tegey oo wuxuu ayuub tin iyo cirib ku dhuftay boogo xunxun markaasaa ayuub wuxuu qaatay dheri burburkiis inuu isku xoqo oo wuxuu dhex fadhiistay dambas markaasaa naagtiisii waxay ku tidhi war ma weli baad daacadnimadaadii sii haysanaysaa war hooy ilaah waxun ka sheeg oo iska dhimo laakiinse wuxuu iyadii ku yidhi waxaad u hadlaysaa sida naagaha nacasyada ah middood naawaa sidee ilaah gacantiisa intaynu samaan ka qaadanno miyaynan xumaanna ka qaadanayn oo in kastoo waxyaalahaas oo dhammu ay ku dhaceen ayuub innaba afkiisa kuma dembaabin haddaba ayuub saddexdiisii saaxiib markay maqleen xumaantii isaga ku dhacday oo dhan ayuu midkood kastaaba meeshiisii ka yimid oo kuwaasu waxay ahaayeen elifaas oo ahaa reer teemaan iyo bildaad oo ahaa reer shuuxii iyo soofar oo ahaa reer nacamaati oo iyana waxay dhammaantood ballan ku dhigteen inay u yimaadaan si ay isaga ugu tacsiyeeyaan oo ay ugu qalbi qaboojiyaan oo markay isagii meel fog ka arkeen oo ay aqoon waayeen ayay codkoodii kor u qaadeen oo ooyeen oo midkood waliba wuxuu jexjeexay huwiskiisii oo intay boor xagga samada u tuureen ayay madaxa isaga shubeen oo toddoba maalmood iyo toddoba habeen ayay isagii dhulka la fadhiyeen oo midkoodna erey keliya kuma oo dhan waayo waxay arkeen inuu aad iyo aad u xanuunsanayo